bsm illahi الرxmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlihi وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu qaala اlimaamu الbukhariyu raximah اllah tacaala kitaabu اlkusuufi kusuufkii ayuu u kitaab yahay nusaka qaarna abwaab اlkusuufi ayay qorayaan kusuufta abwaabteedii qaarna marka kitaabu اlkusuuf qaar abwaabu اlkusuuf ayay dhigayaan wاlkusuufu lugatan altagayuru ilaa sawaadin kusuuf xagga luqada waxaa la yidhaahdaa doorsoon xagga madowga loo doorsoomo wa minhu kasafa wajhahu kasafa wajhuhu wa xaaluhu wejigiisii baa madoobaaday xaaladiisii baa madoobaatay wa kasafat ishamsu qoraxdii baa madoobaatay iswaddad waa madoobaatay waa wadahaba shucaacuhaa iftiinkeedii baa tegey ayb alkusuufu waalkusuufu bilqaa'i laba erayo isu dhigma miya mase isuma dhigmaan waa la ysku khilaafay ayb baabu salaati fii kusuufi shamsi qoraxda madoobaashadeeda salaada la tukadaa xugunkeedii caddayntiisii buu u baab yahay iyo sifadeedii qaala xadaanaa camru bnu cawn qaala xadaanaa khaalidun can yuunus can ilxasan can abi bakrata qaal kunnaa cinda rasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga agtiisaan ahayn fankasafat ishamsu qoraxdii baa madoobaatay faqaama annabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigii baa kacay yajuru xaal uu jiidayo ridaa'ahu go-iisa xataa dakhala almasjida ilaa uu masaajidkii ka galay fa dakhalnaa waan galnay annagana fa sallaa binaa rakcatayni laba rakca ayuuna tujiyey xata injalat ishamsu intay qoraxda ka faydantay faqaala sala allahu calayh waali wasalama nebigu waxau yidhi inna ashamsa waalqamara qoraxda iyo dayaxa laa yankasifaani uma madoobaanayaan limowti axadin qof dhimashadiisa qof geeridii uma madoobaadaan fa idaa ra'aytumuuhumaa haddaad aragtaan fasalluu tukada wadcuu alla barya xataa yugshafa inta la ydinka fayda maa bikum waxaa idinku sugan ayb xadiidkan awalan sanadkiisa wuxuu yidhi can ilxasan can abi bakrin can ilxasan can abi bakrata wahuwa nufayc bnu اlxaaris aلhaqafi sanadkan marka alxasan can abi bakrata mutasil miya mase waa munqaطic waa laysku khilaafay abuu xaakim iyo daara quطni iyo waxay ku tageen sanadka alxasan can abi bakrata inuu munqaطic yahay ayay ku tageen imaamu اlbukhaari iyo a'imo fara badanoo kalena waxay ku tageen mutasil inuu yahay oo xasan ulbasri abubakrata waa ka maqlay ayb wuxuuna caddaynayaa afar baab ka bacdi afar baab ka gadaale ayuu wuxuu ku sheegi doonaa xasanulbasri oo dhahaya xadaanii xadaanii abubakrata isagoo dhahaya marka riwaayadaas oo marka uu xasan ku caddeeyey taxdiidka ama samaaca ayaa waxay caddaynaysaa inuu ka maqlay ayb masaladaas marka sanadka in laga baraarujiyey u baahanta marka xadiidka calaa haada waa mutasil calaa madhab ilimaami albukhaari ayb inkastoo culammada qaar ay yidhaahdeen waa munqatic haddana laakiin mar haddii deliil loo haayo isagoo xadaanii abuubakrata dhahayo ama akhbaranii abuubakrata khalaas marka waxaa weeyaan itisaalkaas baa xoog badan kunnaa cinda rasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga agtiisaan ahayn fankasafat ishamsu qoraxdii baa madoobaatay inkasafat in la dhihi karana waa u deliil oo qaar baa waxay leeyiin inkasafat waa caamiya ama waa luqo oo qalad ah kasafat ishamsu in la yidhaahdo waaye laakiin xadiidkaa lagu xujeeyey mar hadduu xadiidkii ku yimid waa luqo bannaan oo jirto saxna faqaama anabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigii waa kacay yajuru ridaa'ahu isagoo go-iisa jiidayo go-iisa marka isagoo jiidayo argagax darteed oo riwaayaadka qaar baa marka waxay tilmaamayaan min alfasaci saa wuxuu nebigu u yaalay argagax dartiisa afcaasha noocaas uga soo fusho qofka ee can qasdin aan uga soo fulinna deliil ma laga dhigan karaa binaan calaa daalika marka dharka inaan la jiidin oo raggu aynan jiidin ayaa asal ahayd xadiidkan marka deliil ma u noqonaya in la jiidi kara maya maxaa yaele qasad ma aha xadiidkan oo nebigu uma uunan qasdin qoraxdii baa madoobaatay markii la yidhi maradiisii riwaayadka qaar waxay dhahayaan maradiisii buu rabay inuu qaato markaasuu diriciisii uu soo dafay ayb iyo go iyo waxbuu soo dafay markaasuu soo ku soo orday marka qasad uma uunan yeelin waa wax argagax uga yimid rasuulka calayhi isalaatu wassalaam axaadiidta marka sunnadiisa qowliga ah iyo kuwa ficliga ikhtiyaarigana waxay tilmaamaysaa inaan dharka la jiidin fadakhalnaa waan galnay fasallaa binaa rakcatayni nebiga laba ragca ayuuna tujiyey meeshaa waxaa qabsaday marka xanafiyada iyo oo iyagu qabaan kusuufku waa laba ragco oo sunnada sideedoo kale loo tukado oo iyagu hay-ad gaara iyo sifo gaara iyo rukuuc badan iyo maqabay dhaheen xadiidkanayna u deliishadeen laakiin xadiidkan waa ijmaal laba ragco waa tukaday laakiin ragcad walbaa imisa rukuuca ku jirtay ma sheegin midka kaloo ka hadlayaa la qabsanaya faqaala sala allahu calayh ali wasalam nebigu markaa wuxuu yidhi xata injalat ishamsu intay qoraxda ka faydantay meeshaana marka waxaa loo deliishaday salaatulkusuufku waa soconayaa in la tukado ilaa ay qoraxdu ka faydanto sidee u soconayaa marka salaaddii baa la dheeraynayaa ilaa marka lays yidhaahdo waa faydanta awal bacda ahlilcilmina waxay leeyihiin salaaddii waa la tukanaya haddaynan faydnin marka laga baxo lagu celin maayee waxaa la samaynayaa duco waa la ducaysanayaa oo fasalluu wadcuu ayaa soo aroortay fasalluu wadcuu xadiidkaaba sheegaya marka salaaddii haddii inta la tukada weli ay taagantahay qoraxdii madowdahay waa la ducaysanayaa marka labadaas salaad ama duco inay kugu soo martay ilaa qoraxda laga fayo xadiid marka isagu war badan oo ku jirana waa jiraa oo nebigu inuu ku celceliyey laba markuu dhameey haddana markii qoraxda iyo madow uu arkay haddana waa ku celceliyey ayb faidaa ra'aytu waakaa wuxuu yidhi ina shamsa qoraxda iyo walqamara dayixu laa yankasifaani ma madoobaadaan limowti axadin qof geeridiis uma madoobaadaan oo in hadalkan la yidhaha waxaa keenay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii salaadan uu tukaday qoraxda markay madoobaatay iyo waxaa isku soo beegmay wiilkiisa ibraahim markuu dhintay dadkii baa marka waxay yidhaahdeen qoraxdu waxay la madoobaatay qof weyn ayaa dhintay marka caqiidadaasuu nebiga calayhi salaatu wasalaam meesha uu ka baabi'inayaa wuxuu leeyahay qoraxdan iyo dayaxan waa makhluuq ilaahay maamulkoodana alla haayo qof dhintay iyo qof noolaaday midna saamayn kuma laha qoraxda sidaas caqiidadaas ayuu marka nebigu u caddiyey ina shamsa qoraxda iyo walqamara dayaxu laa yankasifaani uma madoobaadaan limowti axadin qof geeridii darteed uma madoobaadaan faidaa ra'aytumuuhumaa haddaad aragtaan meeshaa marka faidaa ra'aytumuuhaana waa soo waa soo aroortay faidaa ra'aytumuuhumaana waa soo aroortay humaa haddii la yidhaahdo mas'alo ayaa laga qaadanayaa muhim ah faidaa ra'aytumuuhumaa damiirku wuxuu u noqonayaa ashamsu waalqamar oo meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa dayixu hadduu madoobaadana in salaad loo tukanayo dayax madoobaadkana in loo tukanayo maxaa yeelay nebigu isagu wuxuu tukaday qorax madoobaadka bes dayax madoobaad ma ku soo beegminba rasuulka calayh isalaatu wasalaam qoraxdii markay madoobaatay nebiga dhawaau noolaa laakiin isagoo nool oy marka qoraxdii dayixi oo madoobaaday oo uu tukaday lama soo warinin laakiin sunnadiisa qowliga ah ayay ku jirtaayo waatanoo faidaa ra'aytumuuhumaa haddaad qoraxdii iyo dayixii aad aragtaan iyagoo madoobaaday fasalluu tukada ayb wadcuu alla tuuga xataa yukshafa maa bikum ilaa waxaa idinku sugan laga faydo qaala xadaanaa shihaabu bnu cabbaadin ayb shihaabu bnu cabbaad alcabdiyu alkuufiyu min shuyuukhi اlbukhaariyi wa muslim walahum shaykhun aakharu sheekh kalay leeyihiin buu yidhi yuqaalu lahu shihaabu bnu cabbaad alcabdiyu la yidhaha isaguna laakinahu basriyu magaaladii ku kala duwany waa basri kan dambe wa huwa aqdamu min alkuufiyi dabaqadana waa ku kala bedelanyihiinoo midkan basriga weyn yakuunu fii dabaqati shuyuukhi shuyuukhihi midka basrigaas dabaqatu shuyuukhi shuyuukh waa midkan kuufigaana waa dabaqatu shuyuukh أkرج lh الbخاaرiي waxdah في الأdب المفrد وإbrاhيم بن xumayd ayb kashee marka ibraahim ibnu xumayd shaykhuhu oo isaga sheekh hishaan yacni shihaabkan sheekhiisa ah huwa bnu cabdiraxmaan alru'aasiyu weeyaan wa fii abaqati ibraahim ibraahiima bni xumaydkan ibn cabdiraxmaan ibn wa fii abaqatihi dabaqadiisa waxaa sidoo kale ku jiro nin la yidhaha isaguna ibraahimu bnu xumayd bni cabdiraxmaan bni cawf aلzuhriyu walam yukharijuu lahu yanii marka xadiidkan sheekha bukhaari iyo shaykhu shaykhihiba laba ninoo ku magacoo magaca aabbaana la wadaagay qabaan samiyaalay leeyihiin shihaab ibnu cabaad bukhaari waa ka wariyaa ka kale waa basri dabaqadiisuna waa dabaqatu shuyuukhi shuyuukh shihaab ibnu cabaad kaani laakiin waa kuufiga waa dabaqatu shuyuukh dabaqatu shuyuukh badanaa xaadiya casharada iyo caashirada iyo bukhaari shuyuukhdiisa dabaqa alcaashira ama dabaqa alxaadiya cashara ayb ka kalena marka shuyuukhu shuyuukhna waa dabaqa taasica taamina saabica meelaha wayaalkaas waa marka midkaan saasaa lagu kala saara ibraahim ibnu xumaydkanna waxaa jira ibraahim ibnu xumayd ibni cabdiraxmaan ibni cawf ma ahan kaas marka kale midkaan waa ibraahim ibnu xumayd ibni cabdiraxmaan alru'aasi can ismaaciil can qaysin qaal ismaaciil ibn abi khaalid can qaysin qays ibn abi xaazim qaala samictu abaa mascuudin yaquulu qaala الnabiyu salى اllahu عalayh ali wasalam nebigu wuxuu yihi ina الshamsa wاlqamara qoraxdu iyo dayqu laa yankasifaani ma madoobaadaan limowti axadin laa yankasifaani ma madoobaadaan limowti axadin qof dhimashadii min annaasi dadka ka mida walaakinahumaa aayataani waa calaamado laba calaamad waay oo ilaahay waxdaaniyadiisa tusayaan min aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa ka mid ah meeshaana marka waxaa lagu haydaaraynayaa dadka qoraxda caabudo ama dayaxa caabudo oo waxaa laleeyahy dayaxda iyo qoraxdu waa calaamad makhluuq ilaahay oo waxdaaniyad alla lagu garto oo hadday macbuud yihiin ma madoobaadeen iyagu mana aysan dhaceen nebiyullaahi ibraahim waa kii dadkiisii kula dooday falamaa janna calayhi alleylu ra'aa kowkaban qaala haada rabbii falamaa afala qaala laa uxibu alaafiliin haddana falamaa ra'a alqamara baasican qaala haada rabbii falamaa afala qaala lain lam yahdinii rabbii laakuunanna min alqowmi addaaliin falamaa ra'a shamsa baasiqatan qaala haada rabbii hada akbar falamaa afalat qaala yaa qowmi inii barii'un mima tushrikuun marka ma madoobaadeen mana aynan dhaacayn faidaa ra'aytumuuhumaa haddaad aragtaan faquumuu istaaga fasalluu tukada salaaddii marka iyadana mashruucnimadeeda ayaa xadiidkan caddaynaya قال xdثna أصبغ qال أخبرني بن وهب qال أخبرني cمر عن cبدالرحمن بن القاسم xdثه عن أbيه عن بن cمر رضي الله عنهma أنه kana يخبر wxuu ka sheegaya عن النبي sلى الله عليه وaلiه وسلم إن الشhمس والqمرa qoرaxda iyo dayxu laa ينkasiفaani ma madoobaadaan لmowti أxadi qof geeridiis walaa lixayaatihina uma madoobaadaan walaakinahumaa aayataani laba aayadood wa min aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa ka mid a faidaa ra'aytumuuhumaa haddaad aragtaan fasalluu tukada qaala xadaanaa cabdullaahi bnu muxamed qaala xadaanaa hishaam bnu lqaasim qaala xadaanaa shaybaanu abuu mucaawiyata can ziyaadi bni cilaaqata can ilmugiirati bni shucba qaala kasafat ishamsu qoraxdii baa madoobaatay calaa cahdi nabiy calى cahdi rasuuli اllaahi salى اllahu عalيyh ali wasalam yowma maata ibraahiimu marku dhintay ibraahim ibraahim waa wiilkiisii maariye ay u dhashay faqaala الnaasu dadkii waxay dhaheen kasafat ishamsu qoraxdii baa madoobaatay limowti ibraahim bay u madoobaatay faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيh ali wasalam ina الshamsa wاlqamara qoraxda iyo dayxu laa yankasifaani limowti axadin qof geeridiis uma madoobaadaan walaa lixayaatihi nolol maxaa marka geeridii waaba dadkaa ictiqaadsanaa qof dhimashadiis oo hadday qoraxdu madoobaato waxay dhihi jireen maanta nin weyn baa dhintay noloshii muxuu u keenay nebiga lamaba ictiqaadsanayna wuxuu u keenay mar haddii nolol la anfiyey saynan dadku yani waxaan ujeedaa geeridii la anfiyey noloshiina saynan ugu malaynin inay saamayn ku leedahay marka geeri iyo nolol labadii didka isku ahaaba wax saamaynay ku leeyihin male mid kastoo ka mida faidaa ra'aytum haddaad aragtaan meeshaan marka imaamu shaafici wuxuu u deliishaday faidaa ra'aytum salaatulkusuufka wakti allaala waktigii ou jiro ayaa la tukadaa oo yacnii waxay tahay ee owqaadda karaahada ha noqdo haddii la doono oo salaadda naafilada mutlaqaa la karaahaystay ama owqaadda aan la karaahaysanin oo la tukan karo midoo doona ha noqdo maxaa yeele waxaa la yidhi faidaa ra'aytum haddaad aragtaan ama haddii aad aragtaan ama arka wakhtigii karaahada ama wakhtigii karaahada wakhti aan ahayn arka mar haddaad aragtaan meeshaa marka imaamu shaafici faidaa ra'aytum taas wuxuu ka qaatay sidaas imaam abu xaniife iyo madhabka xanaabilada sida mashhuurka ku ahna iyagu waxay leeyihiin owqaatulkaraaha maya oo awqaatulkaraaha marka waa maxay marka casirka la tukada kadib hadday madoobaato ma la tukanayo waqtulkaraaha wa siyaabahaasay marka leeyihiin marka awqaadda karaaha ha noqoto awqaatulkaraaha ama awqaatulkaraaha yaanay ahaanin mar hadday qoraxdu madoobaato in la tukado ayaa shaafici ku tegay faidaa ra'aytum taasuuna ka qaatay ru'yadii baa lagu xiray marka ru'yadaasna wakhtigay doonto ha dhacdo iyada ayb meeshaana marka sidaasaa loo xujaystay ayb ibnu xajarna meesha waa ku sheegay baabu sadaqati fi lkusuufi baabu bayaani xukmi sadaqati sadaqadii xukunkeedii caddayntiisii buu u baab yahay fi lkusuufi kusuufka dhexdiisa oo raxmadoobaadkii dhexdiisii in sadaqa lala baxo oo lala yimaado waxaa ku soo arooray caddayntiisii buu u baab yahay baabku qaala xadaanaa cabdullaahi bnu maslama wahuwa alqacnabiyu can maliki can hishaam bni curwata can abiihi can caaishata annaha qaalat khasafat ishamsu qoraxdii baa madoobaatay fii cahdi rasuulillahi sal l slam waqtigii nebiga fasallaa rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam nebigii wuxuu tujiyey binnaasi dadkii buu tukiyey faqaama waa istaagay faataala alqiyaama qiyaamkii buu dheereeyey uma rakaca waa rukuucay faataala arukuuca rukuucdii buu dheereeyey uma qaama waa istaagay faataala alqiyaama qiyaamkii buu dheereeyey wa huwa qiyaamkuna duuna alqiyaami alwali wa huwa qiyaamkan labaadna duuna alqiyaami alwali kii hore uu ka hooseeyo qiyaamkan marka labaad intaan la bilaabin ibtidaal ma jiraan waa jiraa xadiidta uu keeni doono allahu akbar buu yidhi qiraa'uu sameeyey waa rukuucay rukuuc dheer samica allaahu liman xamidah ayuu yidhi allahu akbar qiyaamkii buu ku soo noqday marka qiyaamkaas marka ayuu haddana dheereeyey laakiin wuu ka yaraa kii korreeyey uma qaama faadaala alqiyaama wahuwa duuna alqiyaami alwal uma rakaca waa rukuucay faadaala arukuuca buu dheereeyey wahuwa duuna arukuuci alwal rukuucdii rukuucdan labaadna waxay ahayd mid ka hoosayso rukuucdii hore uma sajada waa sujuuday faadaala sujuuda markaa uma sajada ictidaalna waa jira dabcan samic allahu liman xamida buu yidhi markaasuu sujuuday faadaala sujuuda sujuuddiibuu dheereeyey uma facala fi rakcati ataaniyati ragcada labaad wuxuu ku sameeyey midla maa facala wuxuu ku sameeyey oo kale fi luulaa midda hore sujuuddu marka iyada waa maxay sujuudda waa caadi laba sujuudood bis waay sujuudda lama badina uma insarafa nebigu waa gadoomay waqad injalat ishamsu iyadoo ay qoraxdu faydantay meeshaan marka sifadii baa xadiidkan uu tilmaamaya laakiin hadda sifadii uma tarjamanin isaga sifaduna laakiin wuu sheegayaayo sifadeedu waxaa weeyaan rakcataani laba ragco waaye fii kulli rakcatin waxaa ku jira rukuucaani laba rukuuc iyo laba qiyaam iyo laba ictidaal ayaa ku jira xanafiyadu marka iyagu waxay dhaheen maya salaatlkusuufku waa laba ragco caadi ah ragcad kastaa hal rukuuc bis unbay leedahay xadiidkanna waxay yidhaahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa laga yaabaa bay dhaheen rukuucdii sii hore intuu ku dheeraaday oo markaa qoraxdiina inay madowga uu ka ba'ay iyo in kale uu yar milicsanayo qiyaamkan marka ay leeyihiin rukuucdii buu ka kacayo qiyaam buu sameeyey waa milicsigaas inay qoraxdu madowga laga qaaday iyo in kaleu fiirinaayo waa ku laabanaya mar haddii madowgeeda uu arko uu ku noqonayo taas waaye maahane wax oo sifo gaara male bay dhahay laakiin qiraa'o ayaa la sheegay intou marka madowgeeda hadduu arkay ee ay ku noqosho keliya ay tahay de muxuu ugu dheeraaday taas ma dheeraansho marka suurtagal ku noqon lahayd waxaasoo dhan marka waxaa weeyaan iyagu sibay la noqotay kadibna sidii nusuustii markay arkaan wax ka soo horjeedo inay ku timid marka waxbaa loo waa la luqluuqa sax maahan marka uma اnsarafa wqad injalat الshamsu fakhadba الnaasa dadkiibuu u qudbeeyey faxamid allaha waatnaa calayhi meeshaa fakhaaba waxaa laga qaadanayaa marka kusuufku inuu khudbo leeyahy khudba inuu leeyahy waxaa la yaab lagaa leey marka imaam maalik xadiidkan waa wariyey maca daalika laa yara اlkhudbata kusuufku inuu khudbo leeyahay ma arko isagaana wariyey xadiidkii marka isagu arkaa sanadka marka maalik فhطب الناaس meeشha فiiri فيihi مaشhروuعiyaة الخhطبة للكسuuف والcaجب أنa مالكا rawىa xadيiثa هiشhاaم hذا وفيihi التصريiح بالخhطبة وlam yqل bه أصxاaبهu hay isaga maan أصxaabtiisu ma aynan dhihin maalikiyada kuma aynan tegin waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa buu yihi واsتudila bه عalى أنa الانjilاءa laa يsقط الخhطبة salaada marka laga baxo hadday qoraxdu faydanto khudbadii ma dhacaysaana ma dhacayso khudbadii waa lala imaanaya waa sunno maxaa yeeley salaaddii markuu ka baxay qoraxdii waa la daayey haddana nebigu waa khudbeeyey iyadoo ay sidaas tahay meeshaana waa laga qaatay bikhilaafi maa low injalat qabla an yushraca fi salaati fa inahu yusqitu asalaata waalkhudbata waxaa ka duwan laakiin qoraxdii baa madoobaatay dadkii waa isdiyaariyeen intay isdiyaarinayeen baa qoraxdii la fayday ma la tukanaa markaas maya alinjilaa marka qoraxda inay faydanto salaada iyo khudbada waa rida injilahaas wuu ridayaa salaadda iyo khudbada laakiin waa goorma intaan salaada la tukanin iyadoo madow haddii salaaddii la galay oo ay salaadda dhexdeeda ku faydantay khudbadiina ha lagu daro waa la khudbaynaya fakhaaba annaasa dadkiibuu u qudbeeyey faxamid allaha allou ammaanay alla ayuu maadiyey waatnaa calayhi waa ammaanay waa faalleeyey uma qaala waxa uu yidhi ina shamsa waalqamara dayxu qoraxdaya dayxu aayataani weeyaan laba aayadood min aayaat illaahi ilaahi calaamaadkiisa waxdaaniyadiisa lagu gorto ka mida laa yalkhasifaani ma madoobaanayaan limowti axadin qof geeridii walaa lixayaatihina uma madoobaadaan faidaa ra'aytum haddaad aragtaan daalika kaagaas ishaaradu marka xaggay u noqonaysaana kusuufu shamsi waalqamar fadcu llaaha ilaahay tuuga wakabbiruu kibaarta takbiir la imaada wasalluu tukada yacnii adkaar la imaada waaye takbiir mucayanoo gaara male watasadaquu sadaqa la baxa maxaa yeelay waa ilaahay oo cadaabkiisa nagu cabsiinayo midda kale qoraxda madoobaanshiyaheeda iyo dayaxa calaamaadkii qiyaamaha markuu soo dhowaado iyo axwaasha qiyaamaha markay dhacdo adduunku siduu isu bedelaayo isu gedinaayo iyo oo horudhacayo faidaa bariqa albasaru wakhasafa alqamaru wajumica ashamsu waalqamar ayb ida shamsu kuwirad waxaasoo dhan marka qiyaamaha marka la tago qoraxdii waa nuurkii waa laga baabi'inaa qiyaamaha markay qiyaamuhu u dhacaayo marka tanna calaamad weeyaanoo marka ilaahay inuu calaamad horudhac u sii ah ama lagu garto qiyaamaha iyo qudrada alle iyo waxaasoo dhan lagu garto saa darteed marka waa in la sadaqa iyo salaad iyo la badiyo xag alle loo socdo uma qaala waxa uu yidhi yaa ummata muxammadin ummatu muxamede wallaahi baan ku dhaartay maa min axadin axad ma jiro aqyaru min allaahi ilaahay ka qiiro badan an yazniya inuu zinaysto cabduhu addoonkiisa inuu zinaysto kaga qiiro badan ow tasniya amatuhu ama addoontiisu ay sinaysato qof yacnii addoonkiisa ama addoontiisa ay sinaysato yacnii wuu ka qiiroonayaa dabcan yacnii ilaahay subxaanahu watacaala cid ka ugaga qiiro badan ma jirto oo qofkaasi allah ka qiiro badan yaa ummata muxamed low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen maa aclamu waxa aan ogahay la daxiktum waad qosli lahaydeen qaliilan wax yar yacnii qosolka waa iska yarayn lahaydeen waa iska dayn lahaydeen wala bakaytum waad ooyi lahaydeen kaiiran wax badan baad ooyi lahaydeen meeshaa marka wallaahi maa min axadin akhyaru hayrada hayrada ama yacnii qiirada oo laga qiiroodo oo laga yacnii laga qiiroodo xumaanta ilaahay subxaana wa tacaala waa ku sifaysan yahay isagana mu'miniintuna dabcan waa ku sifaysan yihiin laakiin hayratullaahi iyo hayrat lmu'miniin isku mid maaha lianna hayratullaahi waa hayratun taliiqu bihi hayro isaga laa'iq ahoo uu mustaxaq u yahay hayratulkhalqina waa mid kaleo taas ka duwan oo makhluuqa ku habboon sifo marka magaceeda kore haddii allana lagu sheegay bani aadamkana lagu sheegay xaqiiqdeedu waa kala duwan tahay oo allana middiisu waa mid khaaliq laa'iq u ah middan makhluuqana waa mid makhluuq u laa'iq u ah waxbana marka in la diidaa waxay markaa in la diidaana ma aha sifada maxaa yeelay haddaad tan diidid samciga ka warramaa lagu leeyahy ilaahay waxma maqlaa mase ma maqlo waa maqlaabaad leedahay bani aadamkuna waxma maqlaa mase ma maqlo waa maqlaan maqal iyo maqal unsoo maaha wuxuu ku leeyahy ma isku mid maaha ilaahay wax kasta waa maqlaa sawd sawd ugama darsamaayo maqalkiisu maqal waa asica oo aan aafi ku imaanaynin oo nuqsaan ku imaanaynin bani aadamka maqalkiisuna nuqsaanaa ku timaado hadduu waayeel noqdo waa cuslaanayaan dhagaha meel mucayana ayuu wax ka maqli karaa meel kasta waxa kama maqli karo wax fara badan baa daba yaalla soo maaha idan maqalkan bani aadam maqalkan naqsiga uu ku jiro bani aadam uu laa'iq u yahay maqalka naqsiga uuna ku jirin allow laa'iq u yahay soo maaha hayraduna saas meeshaa laakiin markaa de ashaaciradu sifaatka toddobadoo sifaatulmacaaniga iyagu waa sugaayaan oo sifaatulmacaani u yaqaanaan inta kalena ta'wiil qaanuunu ta'wiilay ku dhufanayaan sax ma aha iyadoon wax qaanuunu ta'wiil lagu dhufanin ayaa kulligood inta ilaahay loo sugo ayaa tashbiihana ilaahay laga anfiyaa waana sidaasna marka waa ku waa sida ugu fiican halkan marka ibnu xajar maslakii muta'akhiriintou maray yidhi marka akyarudaas wuxuu leeyahay wahiya fi lugati tagayurun yaxsulu min alxamiyati waalanafati wa asluhaa fi الزawjayni wاlahliin ayb fi الزawjiin wاlahliin ayb وأصلها في الزوجين والأهلين وكل ذلك محال على الله تعالى dhamaan ilaahay waa ka mustaxiil meeshaa marka maxaa ka mustaxiila ilaahay wuxuu isu sugay mustaxiil kama wax alla uu isu sugay mustaxiil kama noqonayaan ilaahayna naqsi iskuma sugin rasuulkiisana dadka isagaa ugu aqoon badnaa ilaahay walidaalika ilaahay wuxuu yidhi subxaana rabbika rabi اlcizati cama yasifuun wasalaamu cala اlmursaliin walxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wuxuu ka soo sheekeeyey allah wuxuu yidhi dadku waxay ilaahay ku sifeeyaan ilaahay waa iska hufay subxaana rabbika rabbi اlcizati camaa yasifuun makhluuqii waxay alla ku sheegaan amaba ay ku sheegeen ilaahay waa ka hufan yahay wasalaamun cala almursaliina rusushana nabadgelyaa dushooda la yeelay waxay culammadu yidhaahdeen lisalaamati maa qaaluuhu rususha ayaga waxaa loo nabadgeliyey waxa ay ilaahay ka sheegeen ayaa wax saxan ah dadkan kale laakiin jahligooday ilaahay uga hadlaan waa gafayaan marka rusushii laakiin iyagu waxa ay alla ka sheegeen waa wax wanaagsan oo lisalaamati maa qaaluuhu walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ayb marka qof kastaa nebigaa ilaahay nebiga ayaa alla kaga aqoon badan makhluuq ilaaha jiro oo nebiga alla kaga aqoon badan ma jirin isagana saanuu ku sheegay sidaasna iyaan loo qaadaninna ma dhihin nebiga calayh isalaatu wasalaam maxalshaahidka marka waxaa weeyaan watasaddaquudaas buu ka rabay ilaahay marka addoonkiisoo sinaysanaya markuu arko waa waa qiiroodaa ayb sida qofkuba qofka qofka isaga addoonkiisa ama qofka uu dhalay iyo hadduu zino ku arko uu uga xumaanayo oo uga qiiroonayo sidaa si ka daranaa ilaahay uga qiiroonaya uga xumaanayaa waxa addoonku uu samaynayo bilmunaasaba marka shalay anwaacda ducada markaan ka hadlaynay waxaa igu baraarujiyeen qof ardada ka mida sidaan oo kale marka leeya sidaan sidaan marka loo ducaysto qaab loo ducaysto waaye yani xadiid muslim ku suganaa tilmaamay ama waxaa laga qaadanayaa marka ilaahay inuu hoos jiro oo dadka maalan dad baa waxay leeyihiin gacmaha ducada marka la ducaysanaya koraa loo qaadaa taas waxay deliil u tahay culuwda alle markaasuu kanna wuxuu leeya maya sidaanna waa la yidhi ka waran uu leeya mas'aladaa laftirkeeda risaalo ayaa ibnu taymiya ka qoray su-aal ayaa la weydiiyey mas'aladan laftirkeeda ku saabsan ee xadiidkan istisqaha jaamiculmasaa'ilkay ku jirtaa marka ibnu taymiya isku soo duuduub waxaa jawaabtiisu ay noqotay daliilka qofkaasi ama ishkaalkiisu wuxuu tari lahaa haddii la yidhaahdo culuwiga adilada ku soo aroortay waa tan keliya yacnii ilaahay marka la ducaysanayo gacmaha in kor loo qaado adilada faraha badan ee culuwiga alle tilmaamaysa mid ka mida haddii marka daliilkan keligiis uu culuwiga sheegi lahay haa ishkaalkaagu niyo waa tari lahay baa la dhihi karaa laakiin ifrid ducada marka la ducaysanayo gacmahan kor loo qaado culuwigii deliil umaba ahanba kaba soo qaada kumanaanka kale deliilsee yeelaysaa marka taas waa mid midda labaad iyadana meesha ku jirtaa waxa ay tahay muslim iyo gaalo waxay ku ijmaaceen ama muslimiinta dhammaantoodba ay ku ijmaaceen inaan ilaahay loo nisbeey karin hoos sideedaba nasna kuma soo aroorin oo qur-aana ama xadiid aqwaal culummo oo ku soo aroortay ma jirto waxaa lagu ijmaacsan yahay nisbatullaahi fil ardi ilaahay loo nisbeeyo dhulka wax jiran culuwiga laakiin iyo kor in loo nisbeeyo nusuusna waa ku timid oo ilaahaynu carshiga ka sarreeya tilmaantay samada ka sarreeya tilmaantay ahlu cilmigiina waa ku dhawaaqeen day saxaabada noqonaydii taabiciinta iyo atbaacu taabiciin labadaasba marka waxaa weeyaan oo ninkan marka ishkaalkaagu wuxuu waxtaraa aniga culuwiga adillo kumanaan gaaraysaan u haayaa marka la ducaysanaya gacmaha kor loo qaada keliya uma haayo haddaan tan keliya kuu keeni lahaa ishkaalkaaga waxbaa laga dhehi lahaa ayb laakiin inkastoo middan laftirkeeda waxa uu ka fiiriyey aynan sheegaynin haddana laakiin kumanaanka kale adillo ah yaa waxay tilmaamayaan marka aniga aan ishkaalkaas marka jawaabtiisu ay tahay ilaa marka culamada qaar waxay yidhahdeen kun daliil meelahaasu gaara culowey tan kale waxay tahay ijmaacu wuxuu ku guntanmay inaan ilaahay hoos loo sifey ugu sifey karin marka sideebaad naskan adiga ugu qaadata ilaahay inuu hoos jiro ijmaac baaba ku guntanmay inaan alla hoosba loo ugu sheegi karin oo culummada islaamka qadiiman wa xadiidan taasay ku ijmaaceen ayb marka ijmaacaasi baa adiga naskan fahamkaagii iyo ijmaacaas baa iskhilaafay ijmaacana daliilkiis waa daliil qaci ah ya ma waxaas wax jira maaha de anna hadda waxaan ka jawaabaynaa kan maogtahay midkan sidaan dhahayaa marka wuxuu leeyahay hoos inuu jiro camalu ka dhigayaa meeluu jiro lama yaqaan qofka yidhaahdo waxaa weeyaan qof ilaahay isagaa meeluu jira meel isu sheegakor isku sheegay hore ma jiro gadaal ma jiro midig ma jiro bidix ma jiro kuma dhex jiro caalam kama maqna yaa yidhi ina laftii waa ma jira waa taas cadam haddii halla sifeeyelena sidaa ubaalmo adiga marka waxaa ka carartay carshiga ka sarreeya waxaad diidaysaa tashbiiha ka cararaysaa tashbiih alkhaaliqi bilmakhluuq marka adiga waxaad samaynaya tashbiih oo cadam aad ilaahay ku shabahaysaa cadam iyo makhluuqna cadamaaba sii daran ha istisqaay gaar ku tahay ha taas waayaba macnuhuna ee iyaga fahamkoodan iyo ijmaaci baa isdiidaayo fahamkoodan iyo nusuustii kale iyo waxaasoo dhan baa isdiidaayo ayb marka wuxuu yidhi yaa ummata muxamed low taclamuuna maa aclamu ladaxiktum qaliila wala bakaytum kaiira sifada marka salaada kusuufka loo tukado waa sidaan uu sheegay meeshaan marka baxdiba u dhigay ibnu xajar wuxuu yidhi wاstudila bihi calى ana lisalaati اlkusuufi hay-atan takhusuha min aلtaطwiil الzaa'idi calى alcaadaةi fi اlqiyaami wagayrihi wamin ziyaadaةi rukuucin fi kuli rakcati waqad waafaqa caaئiشhaةa calى riwaayati dalika cabdالlahi bn cabaas wcabdulaahi bni camr muttafaqu calayhima wmiluhu can asmaءa binti abi bakrin kama taqadama fii sifati الsalaaة wacan jaabirin cinda muslim wacan caliyin cinda axmed wacan abi hurayrata cinda الnasaa'iyi wacan ibni cumara cinda albazaar wacan umi sufyaan cinda aطabaraaniyi wafii riwaayaatihim ziyaadaة rawaaha alxufaadu الhiqaatu faاlأkhdu biha أwlaa min ilqaa'iha marka intaanoo nusuus waxay tilmaamaysaa ragcad walba inay laba rukuuc ku jirto wbidalika qaala jumhuuru ahli اlcilmina saasay dhaheen min ahli اlfutya waqad waradat الziyaadatu labadii in laga badiyo waqad waradat الziyaadaةu fii dalika min طurqi أkhra facinda muslim min wajhin aakhara can caaishata ayb waakharu cinda jaabir waakhara cinda jaabir ana fii kuli rakcatin ثalaaثa rukuucaatin ragcad walbaa saddex rukuuc wa cindahu min wajhin aakhara can ibni cabaas ana fii kuli rakcatin arbaca rukuucaatin ragcad kasta afar rukuuc wلأbi dawuuda min xadiiثi ubay bni kacbin wاlbazaar min xadiiثi caliy bni cabaas min xadiiثi caliyin ana cabaas min xadiiثi caliyin ah ana fii kuli rakcatin hamsa rukuucaatin ilaa ragcad walba شhan walaa yakluu isnaadu minha can cilatin intaas marka isnaad labadaba wax ka badan ka khaali noqon mayso isnaadkeedu cilo wqad awdaxa dalika albayhaqiyu wbnu cabdilbar wanaqla saaxibu اlhadyi saaxibulhadyi yaa waay ibnulqayim wanaqala saaxibu اlhadyi wuxuu soo guuriyey can الshaaficiyi uu ka soo guuriyey waaxmada iyo imaam axmed wاlbukhaariya wاlbukhaariyi wanaqla saaxibu اlhadyi can الshaaficiyi waaxmada wاlbukhaariyi أنهم kانوا يعuduuna الزiياadة عlى الرuكوuعayن في kuli رaكcaة غaلطا min bacضi الرuواة bukhaarي iyo شhaafiعي iyo imaam أحmed baa waxay dhaheen wixii ragcad kastaa inay laba rukuuc ku jirto wixii ka badan oo saddexda iyo afarta iyo شhantu waxa ay yidhaahdeen ayb غalط weeyaan ruwaadda qaar ay la imaadeen maxaa yeele nebigu hal mar uu tukaday hal mar bay qoraxda madoobaad waa hal waaqico in laba la soo guuriyo saddex la soo guuriyo afar la soo guuriya suurtagal fa ina akara turuqi اlxadiidi yumkinu raddu bacdiha ilaa bacdin wayajmacuha ana dalika yowma maata ibraahim calayhi اsalaam waida اtaxadat marka haddii waqcadu ay mid noqotay tacayana alahdu biraajixi marka hadday waqcadu mid tahay jamcin waa u dhammaatay lama jamcin karo hal maruu nebigiina tukaday marka ta raajixa in la qaato wajamaca bacduhum qaar baa waxay ku jamciyeen bayna hadihi alaxaadiid bitacadudi alwaaqicati waaqicada kala duduwanay dhaheen wa ana alkusuufa waqaca miraaran qorax madoobaadkii baa dhowr jeer dhacay nebiga noloshiisa fayakuunu kullu min hadihi alawjuhi jaa'isan wailaa dalika naxaa isxaaq isxaaq bnu raawiya laakin lam tahbut cindahu ziyaadatu calaa arbaci rukuucaatin laakiin afar wax ka badan agtiisa kama sugnaanin waqaala bnu khusaymata wabnulmundir waalkhaaabiyi wagayruhum min ashaaficiyati yajuusu alcamalu bijamiici maa habata min dalika wahuwa min alikhtilaafi almubaax aimmadanna waxay waa iska ikhtilaafu tanawuc waqawaahu nawowiyu fii sharxi muslim ragcadiiba saddex la siiya afar la siiya shan وأbdى bcضهm أنa xikmaة الزiyaadaةi fي الرuكuuci والnaqصi kaana bxasabi surcaةi اlinjilaaءi wabuطhi qaarna waxay dhaheen tirobadida hadba sida loo feedo qoraxda faxiina waqaca اlinjilaaءu fii أwali رuكuuci اqtasara calى mثli الnaafilaةi وxiina أbضأa zaada رuكuuca وxiina zaada fi اlإbضاءi zaada ثaaliثا whakada ilى gaayati maa warada fii dalika وتacaqabahu النawwiyu وغayruhu بأna إbطاء اlinjilaaءi وcadamahu laa yuclamu fii awali alxaal walaa fi rakcati اluulaa maba la ogaan karo waqad itafaqat اriwaayaatu calaa ana cadada اlrukuuci fi rakcatayni sawaa wahada yadulu calaa annahu maqsuudu fii nafsihi manwiyun min awali اlxaal marka sidaas imaamu اlbukhaari imaamu shaafici iyo imaamu axmed sidaas ay leeyihiin baa wanaagsan marka aan lababa laga badinin xadiidkan caaisha marka fawaa'id badan baa ku jirta uu leeyahay wa fii xadiidi caaishata min alfawaa'idi hayra maa taqadama almubaadaratu bisalaati salaada in lala degdego wa saa'iri maa dukira cinda alkusuuf iyo wixii la sheegay kusuufka agtiisa waazajru can kahrati اdaxik qosolka badan oo layska horaro waalxahu calaa kahrati اlbukaa iyo in laysku dhiiri geliyo ooyinta badnaanteeda oo khushuuc darti loo ooyey wataxaququ bimaa sayasiiru ilayhi almar'u min almowti waalfanaa'i walictibaari biaayaati illah wataxaququ bimaa sayasiiru ilayhi almar'u min almowti waalfanaa iyo in la xaqiiqsado waxa qofku uu u dambayn doono oo ah inuu dhintay inuu dhammaado qoraxdan sidan u weyn baa haddii la madoobeynay baaba walictibaaru biaayaati illaah walictibaari biaayaati illaahi iyo aayaadka alle in la fiirfiiriyo wa fiihi raddu calaa man zacama ana lilkawaakibi ta'hiiran fi اlardi liintifaa'i dalika can ishamsi waalqamari fakayfa bima duunahumaa xadiidku waxaa kaloo radinayaa dadka xidhigaha ka faalsado oo waxay leeyihin xidhigaha ayaa saamayn ku leh dhulka alcaalamu alculawiyu ama alcaalamu alculwiyu wuxuu ta'hiir ku leeyahay caalam caalamkan hoose xidig hadduu meeshaas kaa u tagay dadaa dhimanayo qof weyna dhimanayo meesha ay meeshaa waxaas markay maraan abaaraa dhacayso waxaasay leeyihiin xidigaha ayay feerinayaan kaanama marka xidigihii inay ta'hiirkaas leeyihiin fakru raazi ayaa waxaa layidhi kitaab wuxuu qoray laydhaam waxaas ka sheekeeya asiru almaktuum fii mukhaaabati nujuum asiru lmaktuum fii mukhaaabati nujuum xidigaha in lala waramo oo maadaama waxaasuu qoray marka qaar dadka waxay leeyihiin waa loo nisbeeyey isaga ma sheegin laakiin culamo badan waa ku sheegeen inkastoo markii dambe u toobad keenay fakru raazi marka dhibaal wax badan aafaad fara badan uu lahay inkastoo markii dambe uu toobad keenay waxaa layidhi wuxuu dhihi jiray qaala muxamed alkhaiib waqaala muxamed ulbaadi qaala muxamed ulbaadi nebiguu ka wadaa marka qaala muxamed ulkhaiib isaa iska wada khatar dadkan falsafada iyo balaayadiisa ugu jiraan ugu jiraan marka dambe jaanib nuguwa waa fududaysanaya ayb zamaqshari laftirkiisa kitaabu towxiid sharxiisa bukhaarigaan ugu tegaynaa meel waxaa jirta isaga laftirkiisa aad loogu dhaleeceeyey oo uu gaaray jaanib الnabiy salى اllahu alayh ali wasalam dadka marka dadka xadiidka nebiga raacdaa ugu qiimo badano iyagu waxaa waaye mar walbo nebiga jacaylkiisa iyo cilmiga laga qaaday iyo yani wanaaggiisa mar walba iyagaa ka warqabo dadka intiisa kale waa ka indhale wafiihi taqdiim اlimaami fi اlmowqif inuu ku hormaro watadiil sufuuf watacdiil الsufuufi wاtakbiiru bacda اlwuquufi في mوdع الصلاaة وبyان ma يkشhى اعtiقاadه عlى غyr الصواب واhtimaamu الصحاabaةi بنqل أfعاaل النبي sl اه sلم iyo صaxaabada inay aad iskaga xil saareen inay soo naqliyaan أfعaaشha nebiga عalيه الصلاaة وسلام وmin xikmaةi وuquuعi الkusuufi buy kusuufka inuu dhaco xikmada ku jirta waxaa ka mida تabyiinu anuudaji maa sayaقacu fi القiyaamaةi waa caddayn ama horudhac weeyaan waxaa dhici doona qiyaamaha wa suuratu ciqaabi man lam yudnib iyo yacnii qof aan dembaabin ciqaabtiisa suuraddeeda in lagu tuso qoraxdaada ma dembaabay ma dembaabin haddana saasaa la yeelay adiga dembaabaya marka xaalkaaga ka warran adaa inaad ku cibro qaadato lagaa raba baabu nidaa'i aadaankii caddayntiisiibuu ubaabaya unkidhawaaqii caddayntiisii xunkiisa cadayntiisiibuu u baabaya bisalaati salaadii bisalaati jaamicatan lagu dhawaaqo bisalaata jaamicatan lagu dhawaaqo ama bisalaatu bisalaati jaamicatan salaatu iyo salaata haddaad doonto waa la dhihi karaayo xikaayo waay bacdan xaraf jar waaye ma la dhahayo assalaata jaamicatan oo wada jirto ay ba'da jeraysaa xarakadii marka aawayna muqadar waayo inay muuqato maxaa diida xikaayadaa diidaysa marka baabu nidaa'i maxaa lagu dhawaaqayaana bisalaata jaamicatan sideeda u akri asalaata jaamicatan marka la yidhaahdana maxaa lagu nasbiyey iqraa' asalaata ay sallu salaata salaada tukada jaamicatan xaal ay tahay salaada mid dadka uruurinayso asalaatu jaamicatan haddii la yidhahdo mubtada'i khabarkiisii fi lkusuufi kusuufka dhexdiisa yacni kusuufkii aadaan male laakiin maxaa la dhahaya asalaata jaamica saasaa sunna qaala xadaanaa isxaaqu huwa bnu mansuur calaa ra'yi iljayaaniyi aw ibna raahuuya aw ibnu raahuuya weeyaan calaa ra'yi abi nucaym laysku khilaafay qaala akhbaranaa yaxya bnu saalix qaala xadaanaa mucaawiyat bnu salaam ibni abi salaam alxabashiyu dimashqiyu qaala xadaanaa yaxya bnu abi katiir qaala akhbaranii abu salamata bnu cabdiraxmaan bni cawf aلzuhriyu can cabdillahi bni camrin radia allaahu canhuma qaal lamaa kasafat ishamsu qoraxdii markay madoobaatay calaa cahdi rasuuli illahi sal ly slam nuudiya waa la dhawaaqay ina asalaata jaamicatun salaadu waa mid wax kulmiso saasaa lagu dhawaaqay ibnu daqiiq ilciid marka wuxuu yidhi hada alxadiidu xujatu liman istaxaba dalika waqad itafaquu calaa annahu laa yu'adanu laha walaa yuqaam waa laysku waafaqay inaan loo adimaynin loo qimeyn sidaanna markaa salaata jaamica in la dhaho inay sunno tahay baabu khudbati alimaami fi lkusuufi imaamka khudbadiisii xugunkeedii caddayntiisii wuu ubaabyahay fi lkusuufi kusuufka dhexdiisa wa qaalat caaishatu wa asmaau waxay yidhaahdeen waxay tihi khaطaba الnabiyu sala اllahu calayh ali wasalam nebiga waa khudbeeyey marka inuu khudbo leeyahay shaafici iyo isxaaq way sunneeyeen iyo akaru asxaabi اlxadiid ibnu qudaama waxauu yidhi lam yablugnaa can axmed dalika imaam axmed annaga kama haynuu yidhi inuu sunneeyey marka imaamu shaafici iyo isxaaq ibnu raahuuya iyo akaru asxaabi اlxadiid in la khudbeeyo inay sunno tahay ku tageen qال xadaثna yaxya bn bukayr qala xadaثnii اleyt can cuqayl can ibni شihaab xaa وxadaثnii أxmed bnu صاalx qala xadaثna canbasة huwa bnu khaalid qala xadaثna yunus huwa bnu yaزiid اlayliy can ibni شihaab marka cuqayl iyo yunus ayaa ibni شihaab ka kala warinaya sanadka horena cuqayl ka dambana yunus qala xadaثnii curwaة can caaئiشhaةa زawji النabiy salى الlah عalيه alي wsلm qaalat khasfat الشhamس qoraxdii baa madoobaatay fii xayaati اnabiyi sala اllahu calayh ali wasalam fakharaja ila almasjidi masjidkii ayuu u baxay fasufa annaasu dadkii baa la safay wara'ahu gadaashiisa fakabara waa kibaartay faqtara'aa rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga waa akhristay qiraa'atan buu akhristay dawiilatan dheer uma kabara waa kibaartay farakaca rukuucan dawiilan buu rukuucay uma qaala samica allahu liman xamidah waata marka riwaayada ictidaalkii insa faqaama waa istaagay walam yasjud ma sujuudin wa qara'a qiraa'atan dawiilatan qiraa'o dheer buu akhriyey hiya iyaduba adnaa ka hoosayso oo ka yar gaaban min alqiraa'ati yuulaa qiraa'adii hore uma kabara waa kibaartay wa rakaca rukuucan dawiilan rukuuc dheer ayuu rukuucay wa huwa adnaa min alrukuuci alawal rukuucii horena ka hooseeya uma qaala samica allaahu liman xamidah rabbanaa walaka alxamdu ayuu yidhi uma sajada waa sujuuday qiyaamkan dambe lagu soo noqonayo isaga faatixadii ma la akrinaya waa la akrinaya qiyaam mar haddii la sheegay qiyaamku faatixadii suuraduu ka koobmo uma sajada uma qaala fi rakcati alaakhiratina mila dalika ayuu yidhi ey facala ragcadii dambena sidaasoo kale ku sameeyey fastakmala arbaca rakacaatin afar rukuuc ayuu dhammaystirtay fii arbaci sajadaatin afar sujuudood dhexdooda ah wanjalat shamsu qoraxdii way faydantay qabla an yansarifa intounan gadoomin uma qaama waa istaaga faatnaa cala allahi bimaa huwa ahluhu uma qaala khudbadii marka waa taga uma qaala waxa uu yidhi humaa aayataani waa laba aayadood laba calaamadood min aayaati illahi ilahi calaamaadkiisa ka mida waxdaaniyadiisa tusayaan laa yaksifaani limowti axadin walaa lixayaatihi umamaduubaada faidaa ra'aytumuuhumaa haddaad aragtaan fafsacuu ila salaati salaadu degdega meeshaa marka de mar walba dhib iyo cabsi iyo barwaaqa iyo kulligood maadaama ilaahay xaggiisa ay nooga imaadaan wamaa bikum min nicmatin fa min allah dhibaato iyo aafa hadday timaadana alla uun xaggiisa ay ka imaanayso innaga dunuubteennaba sabab ha u ahaatee waa in salaad iyo cibaado iyo alla xaggiisa loo ordo mar walba oo midna sabar lagu qaabilo midna shukri lagu qaabilo marka dadku maahan inay salaaddii inta ka tagaan ay waxyaabo kale la aadaan laa shakana waxaa dadku hadday sunnada ka tagaan meel haddii shay sunnadiisa haddii laga tago booskiisa faariq ma ahaanayo faariq ma ahaanayo shaydaanku bidcou soo gelaya bidcadaas baana qofkii yaraayna uu ku weynaanayaa kii weynaana uu ku ciraysanayaa hadhowna dadkii in laga tirtira waa adkaanaysa dabqaad ama idin foox lagu shubo lala wareego ayaan arki jirna beryahan inkastoo ay soo yaryaraateen haddana ayb oo dadkii marka salaad ma tukanayaan sunnadii salaadda waa laga tegay maxaa bedelay khuraafaadkaas khuraafaadkaas ayaa bedelay dadku waa dareemayaan yani xaalad marka qoraxdu madoobaato ama bishu madoobaato cabsi inay tahay waa fahmayaan dadku laakiin dad baade kutubtiina waa laga akri jira haddama waxaa la leeyahay yani kusuuf iyo lama akri jirin miyaa la dhahaya maya waa la akri jira laakiin afkaa laga sheegi jira badanaana dadkii fuqahada oo fiqiga iyo akri jira iyaguna waxaa laga yaabaa inuu fiqigii akriyo dadkii inuunan ku dhiiri gelinin marka war qoraxdii baa madoobaatay kaalay waa tukanaynaa salaaddii aan kitaabka ka akri jirnay baan samaynaynaa maanta ma dhahaya ayb waxaan garanaa beri wakti dhaxdahaasoo hore sujuudu tilaawadu dadku dhibay ku ahayd masjidaan ku tukaday sujuudu tilaawa uu sameeyey buu imaamkii uu qiraa'o u akriyey sujuudi buu marka dadkii marka qaar qalab qalab baa gashay marka qaar waxay tahay waa fahmi waayeen qaar waxay is yidhaahdeen salaaddii saddex ragcayba noqotayba inba meel ninkii marka meesha imaamka ka ahaa ee masaajidkii baa wuxuu soo yidhi war idinka yaa idin yidhi dadka sujuudsa qiraa'o sujuud leh tujiye yaa ku tujiye yaa idin yidhi dadku ma yaqaanaani say u baranayaan waay haddaynan aqoon sida ay u baranayaan waa sidee marka waa yahay laba maalin ama dhowr mar dadka marka dambe waa la iska baranaya waxa inaan lagu dhaqminaa xun haddii la doono taxadar ha ka sii qabo qofka ha loo sii sheego waa la yidhaahdo saasaan samayn rabnaa sunnadaasaa jirto ogaada alaqal mar qofka waa baranaya hadhow marka diin cusub waayaa lagu leeyahay salaatulkusuufkii fiqiga lagu akrinaya diin cusub waayaa lagu leeyahay xijaabkii waa ku yaallaa ama kutubtii ugu yareynaya mukhtasaraadkii fiqiga waa waa lagu arkaa naagta bixadrati alajaanib jirkeedao dhan waa cawro waa inay dabooshaa iyaa kitaabkii ku taallo male marka dadkii laguma dhiiri gelin hadhow baa waxaa imaanaya wadaad marka dadkii ku dhiiri gelinaya markaasaa lale diin cusub oo keenay diin cusub maaha eeta kale wadaadadii laftirkoodii waa iskaga xumaanayaan waxaasoo kale ee isagii haddii marka amaa lagu yidhaahdaa wuxuu isleeyahay amaa lagu yidhaahdaa maxaa dadku ugu sheegi weysa adiga saa darteed marka laba dembi way awal uma sheegin dadka waa dembi taasaa roonaaleyd marka inuu ka toobad keeno haddii qof sidaan dadku u sheegaayo markau arkay waxaa la rabay inuu yidhaha khayr allah kusii dad wax ka maqan baa u keentay waa fiicanta ma dhahaya wuxuu isku dayayaa inuu baabi'iyo shaygii diinta ahaa oo ogaa inuu ibdaaliyo oo tirtiro ayuu isku dayayaa laba dembi soo maaha liajli ceeb yani inuu yihaa waxaas muxuu u sameeye waay marka warkii marka xasan bin cali ayaa imaanaya marka xasan bin cali baa waxaa la yidhi markii uu dagaalka iska dhaafay oo uu mucaawiya uu u tanaasulay ayaa waxaa la yidhi intaanu ciidana ceeb waay aabbaha wuxuu soo waday kan yeelay markay waxaa ku sheegeen buu wuxuu yidhi annaaru ashaddu min alcaar annaaru ashaddu min alcaar naartaa ka daranuu yidhi ceebta dadka marka ceeb ay kugu sheeg sheegaan waa ka qabsan kartaa iska adduunyaba laakiin naartaa ka daran oo laba dembi markaad isku gasho naar baad marka qaarkood halis u tahay hal dembi ood ka toobad keeni kartana waa waa waa dhibya waa dhibyadi uma qaala marka faidaa ra'aytumuuhumaa fafzacuu ila asalaati wakaana yuxadidu kaiiru bnu cabbaas ana cabdallaahi bna cabbaas radia allaahu canhuma kaana yuxadidu wuxuu sheegi jiray yowma khasafati shamsu qoraxdu markay madoobaatay bimili xadiidi curwata xadiidka curwo oo kale can caaishata ayuu ka sheegay faqultu licurwata baa waxaan ku idhi markaa zuhri baa dhahay in akhaaka walaalkaa zuhri baa ka warinaya mugta curw ina akhaaka walaalka cabdullaahi bni zubayrow yowma khasafat bilmadiinati qoraxdu markay madoobaatay ama bisha madiino ay ku madoobaatay lam yazid ma ka badinin calaa ragcatayni laba ragco kama siyaadinin labadaa ragco oo midli subxi subaxa oo kale qaala waxauu yidhi ajal haabudi kama siyaadinin waasaa laba ragco caadi a buu tukaday liannahu maxaa yeelay akhda'a sunnata sunnadii buu gufayihi curwa marka xadiidkiibuu isagu wariyey markaasaa la yidhi walaalka cabdullaahi bni zubayr laba ragco sida subaxoo kale u tukaday haa buu yidhi saasuu yeelay sunnadii buu difay curwana waa taabici cabdullahi bni zubayrna waa saxaabiga owoy laakiin curwa xadiid marfuuca buu haystaa akhda'a sunna in kastoo sida daahirkaa ay mursal tahay ile taabicigu hadduu yidhaa sunnadu saas waay min asunnati kada waa mursal laakiin isagu hadda sanad mutasila u haysta oo waa kan curwa can caaisha oo qisadii werinay ayb qof weyn marka oo fadli leh haddii uu shay sunna ah uu gafo ama uunan aynan soo gaarin isaga marka madax adayg uma yeelin waxaa laga yaabaa inuunan aqoon inuunan u lahaanin markaas ama aynan soo gaarin marka qofkaas weynaa saas yidhi sunnada ma looga tegayo laakiin iska hubi inay sunna yihiin inaynan ahayn halkaana marka wuxuu ku sheegay wayaxtamilu an yakuuna cabdullaahi akhda'a sunnata can gayri qasdin liannahaa lam tabluqhu isagaa yidhi haddii marka cabdullaahi bnu zubayr la leeyahay inaynan soo gaarin baa dhici karto dadkii ka dambeeyey ama ka cilmiga yaraana waa min baabi owlaad baabu baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan hal yaquulu ma dhahayaa kasafat ishamsu qoraxdii baa madoobaatay aw khasafad ama way madoobaatay fa qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi wakhasafa alqamar kasafat ishamsu ma la dhahayaa ayb ama khasafat ishamsu isku mid miya ma la dhahaya allana wuxuu yidhi wakhasafa alqamar bayxi uu madoobaaday zayn ibn اlmunayir waxa uu yidhi ataa bilafdi اlistifhaam hal ishcaaran minhu biannahu lam yatarajax cindahu fii dalika shayun agtiisa kama raaj qultu walacalahu ashaara ilaa maa rawaahu bnu cuyayna can الzuhriy can curwata qaala laa taquluu kasafat الshamsu walaakin quluu khasafat wahada mowqufu صaxiixu rawaahu saciid bnu mansuur canhu waأkhrajahu muslimu can yaxya bni yaxya canhu laakina alaxaadiiث الصaxiixata tukhaalifuhu لثbuutiha bilafdi اlkusuufi fi الshamsi min طurqin kahiiraة wاlmashhuuru fi isticmaali الfuqahaaءi ana اlkusuufa lلshamsi wاlkusuufa lilqamr waاkhtaarahu haclab wadakara اljawhariyu anahu afsaxu waqiila yatacayanu dalika waxakaa ciyaad can bacdihim cagsahu waallaahu lihubuutihi bilkhaa'i fi اlqamr fi اlqur'aani labada inay isku mid yihiin baa marka xoog fuqahada iyagu marka in la kala gartay uy u sameeyeen badan qaala xadaanaa saciid bnu cufayr qaala xadaana leyt qaala xadaanii cuqayl can ibni shihaab qaala akhbaranii curwat bnu zubayr ana caaishaةa zawja الnabiyi salى اllahu عalayh ali wasalam ahbarathu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh ali wasalama sallaa nebigu wuu tukaday yowma khasafat ishamsu qoraxdii markay madoobaatay faqaama waa istaagay fakabara waa kibaartay faqara'a qiraa'atan dawiilatan qiraa'a dheer buu akhriyey uma rakaca rukuucan dawiilan uma rafaca ra'sahu faqaala samica allahu liman xamidah wa qaama waa istaagay kamaa huwa uma qara'a qiraa'atan dawiilatan buu akhriyey wahiya adnaa min alqiraa'ati اluulaa uma rakaca rukuucan dawiilan wahiya adnaa min alrakcati اluulaa uma sajada sujuudan dawiilan uma facala fi اrakcati اlaakhirati midla dalika uma sallama waqad tajallat ishamsu iyadoo qoraxdu ay faydantay fakhadaba annaasa dadkiibu u qudbeeyey faqaala waxa uu yidhi fii kusuufi shamsi wاlqamari qoraxdii iyo dayxi madoobaadkoodii wuxuu ka yidhi inahumaa aayataani min aayaati اllaahi laa yaksifaani khasfigii marka muxuu u tiiriyey qoraxda iyo dayxa labada waa loo tiiriyey waa in labadaba la dheer limowti axadin qof geeridii walaa lixayaatihi iyo noloshiisa midna uma madoobaadaan faidaa ra'aytumuuhumaa fafzacuu ila asalaa haddaad aragtaan salaad u degdega wabilahi towfiiq sal alla sal ala